iyadoo adduunyadu ay la dagaalamayso caabuqa koronavirus dowladaha qaar ayaa iyagu sameeyey siyaabooyin looga gaashaaman karo xanuunkan dowladda deegaanka soomaalidu waxa ay fasaxday qayb ka mida maxaabiista iyagu lagu eedeeyey in ay galeen dembiyada fudud halka kuwa kalena ay weli kusii baaqi yihiin xabsiyada haddaba waa sidee xaaladoodu caafimaad iyo heerka kafoojignaanta xanuunka covid waa kan komishineerka maamulka asluubta dowladda deegaanka soomaalida bashiir axmed xaanshi waa cudur aad halis u badan leh runtii dhibaatay ciriiri badan anaga gaar ahaan wuu nagu abuuray laakiin qaabka aan ula tacaalno horta guddiyo kala duwan baan samaynay siaad ogtihiin marka hore waxaa jiri jiray maxaabiis laga soo wareejiyo maxbuus gobol inta laga qaado ama kilil inta laga soo qaado kilil kale la geenayey ama inta gobol laga qaado gobol kale la geenayey taa waan joojinay sababtaan u joojinayna waxay ahayd qofku hadduu xanuunkii jiro halkan hadduu ka baxo meel kale tago dee inuu xanuunka hayo in kale ma garan karno saas darteed totaly waxa la yidhaahdo maxbuus in goob laga qaado goobka loo wareejiyo ama inay kilil laga soo qaado kililka loo wareejiyo waxaa weeye dadka ehelada ah ee soo booqanayay booqashadu ilaa iyo shan mitir lix mitir bay albaabka dibadda ka istaagayaan marka qofkii inuu fiisikal caafimaad qaba iyo bidhaanta inay arkaan unbaan u ogolnahay bidhaantay arkaan oo booqashadii caadiga labada qof isku soo dhaweynaysay oo issalaamaysay isku neefsay total waan ka joojinay marka hadda qorshe hadda waxaan rabnaa inaan samayno ah inta badan ciidanka laftiisa ilaalinayo dhaqdhaqaaqooda inaan kontaroolno aynu bulshada dhexgelin haddana aynu kusoo noqon maxaabiistii talabaadna iridda markay ka gelayaan ee hore waxaa taalla saabuuntii waxaa yaalla biyihii wixii oo dhan inay isticmaalaan ehelada maxaabiista ayaa iyagu ka caban jiray inaanan loo ogolaan booqashada maxbuuska xilliyada qaar haddaba maxaa iska bedelay mise la raacay nidaamka xaqiijinta xaquuqda maxbuuska sababto ay tahay qofku xuquuq buu leeyahay isagoo xuquuqle wuu dembi geli karaa dembiga markuu galana hadda nidaam dembigaasi loogu ciqaabo yaa jira waxaa koow ka ah qofka in lasoo qabto cadaymihiisii lasoo diyaariyo xerilaalintii iyo booliskii iyo maxkamadii ay soo xukumaan markaa kadibna ay kusoo wareejiyaan commisshina asluubta asluubtana marka waa inay noqoto qoob dhaqan celin baa la yidhahda ama waa asluub asluub macnaheedu waa dhaqan toosin weeye waa goob xarun weyn dhaqan toosinta markaas iyo annaga waajibaad baa na fuulaya waajibaadka annagaasna marka siday tahay yaan u gudanay hadday noqoto inay eheliyadii soo booqdaan haddii noqoto in racfaan uu qaadanayo maxkamadda loo geynayo haddii noqoto in ballantii loo ilaalinayo intaba hadduu qofka xukun uu isku soo dhicinoo si macnaha loogu keeno qodobka fiftinynko kale inaan geyno maxkamadda xilligeeda ballantii aan ku geyno in caafimaadkiisa aan dhowrno oo hadduu xitaa u baahdo dhakhtar ama rifraal ilaa harar inaan geyno hadduu u baahdo jijiga hosbitaaloo kale ama rifraalka oo kale inaan geyno in caafimaadkiisa boqolkiiba boqol dhakhaatiirtii iyo narsyadii ay heegan noqdaan ay daweeyaan cuntadiisa silaag saddexda waqti ee heli jiray ee xaafadiisa markuu jooga isticmaali jirayna in iyadan cunto tayadeeda loo keeno in maxbuus aan xoriyadiisa haysan la ahaado ma ahan mid fudud waxaase fududayn karo in ay helaan maxaabiistu daryeelka ay mudan yihiin siyaad bashuucsanaysiyaad heersan idaacadda star f m magaalada jigjiga